asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta waana xubinteenni murtida maanta oo aan halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna haddii eebba idmahayo howlaha farada badan isu keenta iyadoo tusaalayaal aad iyo aad u fara badan ina tusisa mideennan maantana waxay ka hadlaysaa canaanta iyo kala eed sheegashada iyo maaragtay isjiijiidku sida ay waxtar u yihiin waa canaanta lafteeda in laysdhaliilo canaan iyo dhaliil ma kala dheero ee labadooda waxa weeye habka loo dhahahayo ayay ku kala duwan yihiin marka dhaliisha iyo canaanta iyo maaragtay haddii ilaahay kuu idmahayo isu cagajuglayntu intuba in cagajuglayntu haddayna ahayn mid wax kala qaadasho oo wax lagaa qaadanhayo laakiin lagugu cagajuglayo shaqadan haddaad qaban weydo waan kaa qaadahayaa iyada lafteedii ayaa cagajuglayn soo gelaysa waxaasoo dhan sida ay bini'aadanka muhiim ugu yihiin iyagoo bini'aadamka waxaasoo dhan muhiim u ah ayaa inta laynaga raray dhankii bini'aadanka waxaa laynala aaday dhanka fardaha fardaha oo ah adeegii ama gaadiidkii ugu halista badnaa ama ugu khatarsanaa ama ugu wanaagsanaa ama ugu isticmaal fiicnaa markii laga hadlayo dhanka duulaamada iyo safarada la isticmaali jiray qarniyo aad iyo aad u fara badan oo ama gaboobaan walow boqolkan sanee dambe aad moodid in bira iyo dhaldhalaal iyo waxyaalo kalento ay dadku iska dhaadhiciyeen balse laga yaaba in ay wuxoo dhanba ay dhush hal mar dhahaanoo lagu noqdo halkeedii hore ayaa farduhu waxay ahaayeen kuwo bini'aadamka muhiim u ah ama aadamaha muhiim u ah maadaamay aadamaha muhiim u ahaayeen ummadda soomaaliyeedna waxa ay ka tirsan tahay aadamaha aadamaha ay ka tirsan tahayna waxay sii dheerayd oo ay dadka kaga duwanayd waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata ah oo haddii ilaahay idmahayo nolol haydaar ah iyo haddii ilaahay kuusama ogolyaha humri iyo maaragtay howlo aad iyo aad u fara badan ay ku gadaaman yihiin dad ku nool ayay soomaalidu ahaayeen sidaa darteed ayaa faraska iyo awrta iyo waxyaalaha la midka gaadiid ahaan loo isticmaali jiray kuwaasoo ahaa kuwa maaragtay aad iyo aad waxtar u lahaa ummaddii soomaaliyeed ee afkan iyo xubintan murtida iyo xigmaddan aan ka sheekaynayno aynu ka soo dhaxallay kuwaasoo ah kuwa innagu aynu nahay kuwaasoo ahaa kuwa aynu ka joogno kuwaasoo ahaa kuwa aynu isirkoodii iyo abkoodii faracoodii intaba isgallay kuwaasoo ahaa dee kuwa aynu nahay markaan ku leeyahay kuwa aynu nahay waxa weeye waan kuu ta'kiidinhayaayo inaad faracii soomaaliyeed tahay baan kuu sheegahaya waxaan kaloo kuu sheegahayaa inaad awowyaasheenni murtiyahanada ahaa aad dhashoodii tahay middan marka waxay leedahay waxaa la yidhi faraska waxaa nadiga loogu dhuftaa orodka ha kordhiyo faraska waxaa nadiga loogu dhuftaa orodka ha kordhiyo nadigu waa bahalkii lagu garaacayay faraska saad u taqaanaba waa afkeenna hooyo waxyaalahan kale jeedalka iyo howlahan kaleenta iyo waxaasu maaragtay luqado kale ayay inaga soo laakiin tan waa nadi waana afkeennii hooyo waa bahalka faraska lagu garaacaya keliya ayaa loo isticmaalaa haddii marka eebba idmahayo xubintan waxay ina tusinaysaa waxaa lagu leeyahay faraskaas isagaa waxa nadiga loogu dhuftay orodka ha kordhi adigana dee haddaan ku canaananno adoo siyaasi ah ama aan maaragtay ku dacaadeyno ama aan sidaa ku dhahno ama aan ku dhaliilo de ujeedadanadu waxaa weeye inaad kordhiso waxqabadka aan kaa rabno laakiin inaad musuq maasuqa kordhiso ma ahan ha u arkin xubintan inay faras ka hadlayso xubintan waxay ka hadlaysaa nolosha guud iyo mas-uuliyadda iyo howlqabadka iyo wax kordhinta iyo dheeraynta waxaasoo dhan ayay soo koobaysaa waana xubin ka mid a xubnaha murtida laakiin dadku dee faras unbay kusoo koobahayaan oo xubnuhuna sidoodaba macno dadban iyo mid dahsoon iyo mid dadan ayay leeyihiin iyo mid qayaxan midka qayaxani waa magaca lagu dhawaaqo laakiin saddexdaa kaleeto meesha ayay ku dadan yihiin waana howlaha gaarkaa ee ku daboolan xubinta mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi faras la fuulay faallo ma leh